bismillahi raxmaan iraxiim marka ugu horeysana shaqaalaha radio muqdisho dadka umada soomaaliya meel kasta joogaan guud ahaan iyo gaar ahaan muqdisho waa salaamayaa salaanta islaamkaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanta bacdi sida aad u sheegtay runtii maantaan diido waqadiga aqoonsiga xafladina si wanaagsan qurux badan bay noogu dhacday waana run ahaantii waa la filayo wax iska caadi ah weliba sida u dhacday inay u dhacdo aada iyo aada iyo aadna waa runtii loo soo daweriyey waana ku faraxsannahay waxyaabaha hor yaalla safaarada waa waxa safaarad kasta hor yaalla oo runtii weliba taanay kusii badan tahay sidaad la socoto safaaradda ethoopia waxa weeye safiirka ethoopia iyo safiirka a u-da iyo u n e c a waa isku jira weeye waa meel runtii shaqo badan waa meel loo baahan yahay si firfircooni iyo shirkasnimo iyo qarannimo iyo dowladnimo loo shaqeeyo si wixii kaga maqan eeyda iyo wixii loo baahan yahay labada dowladeed waxna waa bilateral waxna waa multilateral marka labada dhinacba wixii ku maqan in laga raadiyo waxay u helayaana shaqo runtii badan iyo shirkasnimo ugu helayaa taasina waa waxaan meesha joognaa insha allah biidlahi tacaala waxyaabahan horyaalana waxa weeye iyadoo uu wacan yahay shiriirka labada dhinacba ama eeyuuda ha ahaato ama dowladda ethoobiya ha ahaatee haddana mar kastaba in lasii hagaajiyaa meesha waa ku jirtaa waxay la tahay waxadkana ugaarun laba waxa weeye meel alla meesha la gaarsiin karaaba in la gaarsiiyo xiriirka labada dowladeed oo wanaagsan in lasii wanaajiyo xiriirka eeyuuda iyo soomaaliya oo wanaagsan in lasii wanaajiyo insha allah biidnillahi tacaala anagoo la kaashanayna muxuu ahaa anigoo la kaashanaya diblomaasiyada kale oo aan horga shaqeyno meesha iman firfircoon oo runtii wax ku oorahoo meesha inaga soo horeeyay iyada lafteedu iyo dowladda lafteeda dowladda soomaaliya xiriidada labada dhinacba aanu dhisno waa waxaan meesha joogna waan qabanayna insha allah ilaahayna waa baryaynaa in ilaahay noo fudeeyo waxaad noqonaysaa safiirka ama danjiraha soomaaliya ee waddanka ethoobiya xilli xiriirka soomaaliya sidaad ka dhawaajisay ethoobiya uu wanaagsan yahay xiriirka sidoo kale midooda africa iyo soomaaliya labaduba ay wanaagsan yihiin marka marxaladan maxaad ku kordhin kartaabay kula tahay xiriirka labada dowladood ee ethoobiya iyo soomaaliya iyo kan xarunta midooda africa maadaama ay tahay addis ababa midooda africa
runtii wax badan baan ku kordhin karaa xiriirku waa wanaagsan yahay laakiin inuu kasii wanaagsanaaba waa waxaanu ka shaqaynayno sidaad la socoto etoobiya iyo soomaaliya xiriirkooda wuu fiican yahay laakiin heerkay daniyo weli uusan gaarin dhinaca haddii aan ka eego ganacsiga etoobiya boqol iyo laba iyo toban milyan oo qofkay boqol iyo labaatan milyan dhaqso noqda baa la filaya market baa ku jira intii aan joogayna yani suuq baa ku jira ganacsi oo dhab ah oo xaqiiqa ah haddii laga shaqeeyana waxay la tahay dadka soomaaliyeed oo runtii loo yaqaano ama lagu yaqaano firfircooni dhinaca ganacsiga ah wax badan badan badan ayaa laga qabsan karaa marka ganacsiga weli waxaad moodaa in sirkii la doonayay gaarsiisnay isdhexgalkii weli darkii la doonayay soo gaarsiisnay muxuu ahaa siyaasadu way fiican tahay aada iyo aada u fiican tahay laakiin iyadoo fiican haddana in lasii wanaajiyaa waxay la tahay waa waa wax loo baahan yahay mar walba marka iskaashiga dhinaca amniga oo fiican haddana mar walba waxaa loo baahan yahay isaga laftiisa in lasii wanaajiyo iyadoo labada dowladood ka wada shaqeynayaan si walaaltinima isnima sida aragtinima mar walba la wada shaqeynaya waxyaabahaas oo dhan oo loo baahnaa waxa weeyaan weli waxbaa ka dhiman dhinac kasta marka loo eego marka waxaan meesha u joogna waana shaqadooda insha allah annagoo ila ay weydiisanayna in wax inoo fududeeyo waxaan jeclahay waxaas oo dhan in la gudbo waxaa inoogu qoran in sideed qof ka shaqayso oo shaqaalaha la qaadanayaa wuxuu ku xiran yahay contributionka aad lacagta aad bixiso ayuu ku xiran yahay marka sideed baa inoo qoran korsada inoo qoran waa sideed mid inoo shaqayso meesha inooga shaqaysaa ma jiro waxyaabahan ka wada hadaladay gudoomiyaha iyo guushigeenkiisabana oo waxyaabaha weeye marka waxyaabaha waxooga badan oo kala qasan yaa inaga maqan inay helaan loo baahan yahay waa gartay marka dhinaca kale hadda ethoobiya oo kale waxaa jirta iyo igad oo urur goboleedka igad in iyana ay bixiyaan waxbarasho oo la siiyo wadamada ku jira urur goboleedka oo macadka igad uu hogaaminayo dhalinyaro badan oo dowladda u shaqeeya iyo kuwo kaloo soomaaliyeedba ay heleen marka dhinaca waxbarashada iyo ganacsiga oo kaleeto maxay bay kula tahay in door intee la eg bay inkastoo arinta arrin qunsuliyadda ay xoog ku leedahay ay tahay haddana in safaaradda iyo yani calaaqaadka labadoodan maxaa maxayba maxayba kula tahay inaad ka qaban karaysaan
arrintii egad safiirka egad jooga soomaaliya waa maxamed cali nuur weriye waa safiirka sameeye jabuuti shaqadii iyo xafiisyadii egadna waa qaysan yihiin qarmina xagga bay joogtaa goobtaa secretariatkana jabuuti bay degan tahay markii horena saalu waa hayso dee maxamuud maxamuud baa joogay meesha gudoomiyaedka ahaa egad saddex meelood buu ku shaqayn jiray kenyaati weriye soomaali kenyaati meelood buu ku shaqaynayay jabuuti buu ku shaqaynayay halkan buu imanayay runtii taas waxay keentay haddii halkan looga baahdana inaanu qabanno laakiin safiirka sida taladka u fadhiya soomaaliya u fadhiya egad aweeye maxamed cabduur waa safiirka inoo fadhiya jabuuti oo runtii xilkasna safiirnimadana iiga horeeyey shaqadiisa garanaya ku furan oo khibrad iminka uu wax ku bartana leh oo leh ah marka laakiin egad markaad soo feerto dowladaha ku duhoobay runtii badan dowladaha aynu isugu dhownahay afrikaanta ee isku aadba ku jirno loo baahan yahay ganacsigoodii iyo isdhexgalkoodii iyo muxuu ahaa wax wada lahaantihii iyo amnigii iyo kulli in runtii laga shaqeeyo iyagana de jabuuti orey waa yani waa jabuuti laga waa soomaaliya xiriirkeeda iyo ganacsigeeda iyo isdhexgalkeeda iyo amnigeeda waxa weeyaan gurba dalkeeda boqol etoobiya waa kadalik kenya masha allah shalay dee warka kasoo baxay waad maqlaysay waa war war farxad leh ilaahay waxaa kaloo kenya kacdiinaya in yani sidaba waxa loo soo qoray inay ku ekaato oo isdhexgalkii iyo shaqadii iyo wixii dib loogu noqdo wixii aan barba ahaynba sidaad dadbada way soo qoreen noocaasa sii wasiirka arrimaha dibadda baa ka hadlay isla markiiba wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka ka hadlay oo beeriyey arrintaasina ma jirto soomaalida aad bay gubanaysa iyo waxaas waa fadhi ku jiro laakiin waxaa laga wada hadlay waa kiisooyinkii iyo in muxuu xiriirkii caadi laga dhigay iyo iyo aragdidii la toos noqday iyo waa intay markii hore ay joogtay haddii yacni laakiin sidaa la sheegaya ay tahay way fiican tahay waxaan rajaynayaa dowladda kenya inay iskaa ayso afrika jeerka laga dhigaya waay ugu dambeyn midowda africa iyo safiirka ethoobiya oo howl weyn ah marka laga hadlayo xaruntii midowda africa iyo midowgii africa iyo go-aanadii masiiriga ahaa doorashooyinkii gudiyadii wixii go-aano ay gaarayeen in soomaaliya aad ku matasho iyo adis ababa iyo dowladda ethoobiya waa arrin muhiima marka maxay ugu dambeyn kula tahay inaad ka qaban doonto calaaqaadka rajadaadu intee la eg tahay
runtii rajadaydu aad iyo aad iyo aad bay u sarreysaa in wax badan aan ka badanina waa rajeynaynaa qaybta amniga ersigii inaan ka tagdano peace and security-ga afrikaanka waxaan rajo ku qabnaa inay noqoto dowladaha aan ka mid weli qabanin kursigii soomaaliya ka mid tahay in yani ay suurtagal noqoto in la yidhaahdo wuxuu wartahan noqoto oo sidaa loo galo kamidna aanu noqono dowlado badanna waa la hadalay taageersan yihiin xiriirkana waa wanaagsan yahay marka horeba kuwi laakiin wanaagsan laguma hadlayo in la sii wanaajiyo waa shaqa iyo mas-uuliyad na saaran annaga miyaadna aanuu nahay runtii